magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalajibinayeen arday dhammaystay qur-aanka kariimka iyo hingaada islamarkaana ka aflaxay madarasada imaam maalig munaasabadan ayaa waxaa ka qeyb galay maamulka madarasada bahda waxbarashada culimo waalidiin macalimiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada maamulaha madarasada imaamu maalig macalin yaxya xasan ayaa ka warbixiyey marxaladihii ay soo mareen ardayda iyo waxbarashadooda hooyaday macaan oo i soo gaarsiiyey dhammaantoodba heerkan maanta aan taaganahay oo liilayahay mucallim yaxye mucallim laydhahayo intaas ayaa maanta waxaan la soo koobi karana dhammaan ay igu soo dadaaleen dadaalkii iyo juhdiga ay igu soo bixiyeen dhammaan waxaan u mahadcelinayaa haddana jimciyatulbayaan waa jimciyad maasha allah jimciyaddaas oo ah weligay ma arkin inta xafladaan tagaayo jimciyad oo madarasooyinka soo booqanayso hadday xaflad dhiganayso hadiyadooda u keenayso ma arkin intaasoo xaflad ayaan ka qayb galay mana arkin jimciyad ka wanaagsan jimciyad ka dadaal badan maasha allah maanta farxaddayda lama soo koobi karo farxaddayda lama soo koobi karo waa farxaad aad iyo aad u weyn aad iyo aad u weyn maanta aad ayaan u faraxsanahay maadaama ay ilmaha ii dhammeeyeen qur-aanka oon maanta xafladeeda dhiganayno madarasada horta waxaa la aasaasay ayaa la aasaasay madarasada waxaana ay furan tahay waxay furan tahay waa shan sano shan sano ay furan tahay madarasada marka maasha allah maanta farxaddeeda lama soo koobi karo farxadda aad aad u weyna maanta xataa hadalkan kala gagafayaa farxad darteeda maasha allah dhammaantiin waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin sida quruxda badan aan idinku yeeray aad igu soo ajiibteen mucallimiinta marti sharafka dhammaantiin waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin dhammaantiin waa mahadsantihiin ayaan idin leeyahay insha allahu tacaala xafaladaynina meeshayna waa og tahay qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda qalinjibisay ilaahay baa mahad iska leh na keenay meelaha ugu wanaagsan oo la yimaado taasoo ah masaajid masaajiddiisa ka mid ah kaasoo lagu dhigayo xaflad khitaam qur'aan ah oo arday qur'aanka dhammaysay loogu qabanayo ilaahay baa mahad iska leh inaannu soo gaarno meeshaan ayada ah aad ayaan ugu mahadnaqayaa macallimiintii juhdigaas bixisay soo gaarsiisay ardada inay markaas meeshan yimaadaan waxaa kaloon u mahad celinayaa waalidiintii juhdiga ku bixisay ka qayb qaadatay fududaysay inay ilmaha meesha gaaraan waxaan aad ugu faraxsannahay inaannu ka soo qayb galno xafladdan ardaydan quruxda badan ay ku khatimeen qur-aanka kariimka ah aad baannu u soo dhowaynaynaa waannu ku faraxsannahay waana arrimaha iyo waxyaabaha ay jimciyaddu ku taagantahay u dhisan tahay oo waxa weeye ay hawsheeduba tahay in xafladaha la dhiirigeliyo oo laga qayb qaato xafladaha noocan oo kale ah sidaa darteed insha allaahu waxaannu ku faraxsannahay jamciyadduna ay ku faraxsan tahay barnaamijkan maanta aynu hayno qur-aanka ah qiimo weyn ayuu leeyahay culimmadii ee iga horeysay waxay ka soo hadleen nabiga xadiiskiisii calayh salaatu wasalaam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama waxaa idinku khayr badan ninkii qur'aanka barta dadkana sii bara dadka noocaasa qofka noocaasa waa qof aad iyo aad u qiimo badan sharaf iyo qiimana leh wuxuu ku qiimo badnaaday walaalayaal wax kale ma ahan waa kalaamullaah waa kalaamu rabbilcaalamiin ayuu ku qiimo badan yahay sidaa darteed inaan siino intaresta siino macalinka ixtiraanno ayaa laaga doonayaa dufcadan waa dufcadii sideedaad ee ka aflaxay madarasada imaamu maalig tan iyo markii la aasaasay